waxaan arkaynay inaan u doodno yani inaan hal group oo dadka xoolodhaqatada u hafhayeen u noqda oo cadkoodii soo goosta oo dadkoodii iyo shicibkoodii la socdaan laakiin waxaa hadda muuqataa inay gurubyaal badan soo baxeen oo dadkii la tashanin shicibkiina waxba u sheegin oo diiwaan gelin oo wacyigelin meeshan u socno taasna waa ayaandaro maanta cabdinuur anigu upia iyo dhinaca madaxweyne ku-xigeenka iyo u d m kuwan oo dhan sooma arkin waxaa maxaa dan noogu jirtaa danteena xagee xaggaan ka heli karnaa xaggaan waxaan u baahannahay meeshaan ka heli karnaa marka waxaa arkaysaa inay nimanka hadda hogaaminaya ururahan hadda soo baxay inay personal interest inay leeyihiin oo ka duwan xaggii shicibka because hadda way isqaqabanayaan way isxagxaganayaan intay miis fadhiisan lahaayeen ee dhahaan xaggee dan inoo tahay dhinacee aan u socona maxaan shanta urur iyo ilaa afarta urur hadda usoo saarayna oo waxba ku heli karayna marka xooggiina yaraanaya marka haddaa aragtid ninkan wasiirka maaliyadda ukuuriya tani isaga dadka ugu horeeyey inuu ku dhawaaqo inaan u baahannahay urur oo matalaya dadka xoolo dhaqataanka oo ubiya la soo baxday marka wax fiican weeyaan marka waxaa ficneed inay ururadan kale oo ka dambeeyey inay la fariistaan ururka upia ururka hadda hogaaminaha dadka badigooda maxaa talo noo ah sidaan isugu biiri doonaa sidaan isu imaan doonaa oo miiska u fariisan karnaa laakiin hadday hadda kala dhaqaaqaan mid kasta dhinac ka soo jeesto marka waxaa weeye dhurwaagaani cunha dhexdhexaada intuu soo galo ayuu nileefayaa marka waxaa fiican inaan dib u fikirno dib u soo noqono oo miiska fadhiisanno dadka xoolo dhaqatada aan hal urur soo saarno oo dadkeenna matalaya maaha qof kasta inuu waxaa ingiriiska dhahaan ego egoism inuu soo saaro meesha anaa meesha madax ka ah anaa waxaan wadayaa anaa dhinacaan doonayo dadka u geenaya shicibka hadday raacin mise hadday raacaan markaas waxaas taladaas waa inaa laga soo tanaasulo inaa la fadhiisto inaa miiska lasu imaado oo dadka shicibkiina shicibkeennana aan qaadno aan xambaarno aan ilaa miiska keenno